dhaqanka mahamayra ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka oo aad arbaco iyo sabti kasta ka dhegaysataan rediyo ergo cudurka korona oo sida la wada ogyahay aan la helin dawadiisa iyo tallaalkiisa ayaa rediyo ergo dhegaystayaasha wuxuu u suurtageliyey in su'aalaha ay qabaan ay weydiin karaan dhakhaatiirta aan ku casuunno dokhtar maxamed cali oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo in muddo ah barnaamijka nagala qayb qaata ayaa jawaabo iyo talooyin siinaya dadkana dhegaysta iyo qaar dhegaystayaasha ina soo wacay ah aan idiin kala dhexbaxo su-aalaha ay dhegaystayaashana soo weydiiyeen toddobaadkan iyo warcelinta dhakhtarka bismillahi raxmaan raxiim waa maxamed cali nuur oo jooga gaalkacyo gaar ahaan xaafadda baleed waxaan dhakhtarka weydiinayaa haddii sandho kaliya aada isku aragto dhadhanka iyo urkuna aada u weydo waa corona ma la oran karaa oo aadan neef qabasho iyo midna aadan arag iyo wax cashaamiya kaleeto aadan arag mahadsanid saaswerg
mahadsanid maxamed cali nuur oo jooga gaalkacyo haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed viruska calaamadihiisa ugu waaweyn waa coronaviruskee waa qof aqalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan madax xanuun intaas waxaa soo raacda in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka
magacaygu waa keliya og waxaan dhakhtarka ahaa adiyaa weydii lahaa cudurka corona virus haddii aad tiishka he tiishkaas adoo wato qof kale kugu hindiso qababka uu afkiisankii kaga dhacdhaco tiishkiina uu kaaga adhan tiish ku dhaco ku gudbi karaa weydiyahaas dhakhtarkamed mahadsaneed sakariye oo noo soo sheegeen meesha uu joogo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa sakariye haddii qof cudurka covid nneteen-ka qaba kugu hindhiso dhibcihiisa ku soo gaaraan ay kaa gaaraan wejiga waad qaadi kartaa cudurka covid nneteen-ka sababtoo ah waxaa ku soo gaaray dhibcihii coronaviruska waana sababta ugu sahlan ee cudurka uu ku faafo markaa waxaa wanaagsan in dadka ay kala fogaadaan laba mitir ilaa saddex mitir ilaa saddex tallaabo ayaa wanaagsan dadka inay kala fogaadaan laba mitir ilaa saddex tallaabo
asalaamu calaykum raadiyo erwaaid salaamay waan jooga magaalada gaalkacyo waa yaalima sacdiyo oo joogta magaalada gaalkacyo waan salaamay shaqaalaha raadiyo erka iyo barnaamijyadaha dhakhtarka raadiyaha erka baajira qandaa jirta qufac male laakiin qanduu leeyahay waxaa lagu garan karo koroonaha iyo qufaca iyo cudurkaa lagu kala saari karaa laiisoo sheego mahadsanid waan salaam raadiyo erka mahadsaneed sacdiya oo joogta magaalada gaalkaayo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheedii sacdiyo hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska howmareenka waxay ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadan karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka coronaviruska uu ka qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisada isku mid ayay ka yihiin hargabka iyo coronaviruska calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka coronaviruska qaba intu waxaa lagu arki karaa calaamada aan soo sheegay oo aan ka ahayn neefta oo ku dhigta qofka coronaviruska qaba qofka hargabsan wuu qufacaa balse uma darna sida qofka qaba coronaviruska
magacaygu waa daawuud cabdi cabdilaahi oo jooga magaalo n- nadhaho barta dawanle waxaan ka hadlayaa walaale oo ku magac dheer dhaashane waxaan ka hadlayaa walaale dhakhtarka raadiyeedka wuxuu weydiinayaa corona maxaa lagaga hortegi karaa se maxaa calaamadaha lagu gartay maxaa maxaa lagu garan karaa calaamadihiisa oo kamid ah waxaan daama u yahay xanuunka waa hargab oo kale
mahadsanid daa'uud cabdi cabdulaahi oo jooga barta tabanle haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa daa'uud cudurkan covid 19ka waxaa looga hortagi karaa in la raaco talooyinka soo socda in gacmaha la iska dhaqo labaatankii ilbiriqsiba mar iyadoo lagu dhaqaayo biyo socda saabuun ama oomo in la xirto ayaa wanaagsan ganfuur xirkii in la isticmaalo gacmogashigii iyadoo la iska ilaalinaya in la taabto sanka afka wejiga in dadka ay kala fogaadaan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la yareeyo ayaa wanaagsan booqashooyinka dadka ay isbooqdaan inta uu jiro cudurka covid 19ka in la kala fogaado ama in laga fogaado goobaha dadka ay isku yimaadaan sida suuqyada hoteelada fadhi kudirirka shineemooyinka aroosyada iyo wixii lamid ah in la raaco ayaa wanaagsan talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka ee w h o iyo unisef in guriga la jooga ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka calaamadaha ugu weyn ee covid 19-ka waxaa ka mid ah qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan madax xanuun daran intaas waxaa soo raacda in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhedhanka aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed cali oo ka jawaabayey su-aalaha ay karoona naga soo weydiiyeen dhegeystayaasheenna dhegeysta haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka karoona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal laba oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan xubinta weydiimaha dhegeystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka ee toddobaadkan waa naga intaas inta aan mar kale kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqaal gacmaha maydha ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta